Haweenka oo markii hore shaqo la'aan ahaa ayaa fursado shaqo ka helay xarunta Cilaan-saarka iyo Qurxinta Dumarka ee Jigjiga taasi oo ku taalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haweenka ayaa xarunta ka qabta shaqooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin cilaan-saarka iyo marinta make-up-ka wajiga. Nimco Xabiib Kilaas mulkiilaha buku-yeelka Jigjiga ayaa ka warbixisay tirada haweenka ah ee ay siisay shaqada iyo howlaha ay ka qabtaan buku-yeelkeeda.
Waxaan ahay mulkiilaha Jigjiga Beauty Salon qurxinta dumarka ilaa hadda wax shaqaale ka horgalo waxaan nahay sideed gabdhood aan nahay sideedaas gabdhood midba shaqay qabataa shaqooyin qaar waxaa jiraan isku wada qabtaan oo gabdhaha xirfado badan ee barteen waxaasoo dhan waxaa ku dhiirigeliyey anigoo ah nimco xabiib kilaas Dhanka kale qaar ka mid ah haweenka fursadaha shaqo ka helay buku-yeelka Jigjiga ayaa ka warbixiyay howlaha ay ka qabtaan buku-yeelka iyagoo u mahadceliyay maamulka buku-yeelkaasi.
Wallaahi muddo la eg waxaa ka shaqaynayaa muddo dhan three year abaal aa uga hayaa maanta xifradan aan ku shaqaynayo dhan ayadaa i bartee xifrad haddii aad taqaanid oo adiga kaa soo go'do aniga jooskayga waaye waan jeclaay waanu ku haminayay alxamdulilah maantane xoogayga iyo gacanteyda ayaa meel iskaga soo saaraa magacayga waa ifraax shaciib waxaa ka mid ahay gabdhaha ka shaqeeya buku-yeelka jigjiga beauty salon walaa ayuu buku-yeelka wax shaqo laga qabto dhanaan ka qabtaa sida cilaan saarka haday noqoto weji dhaqa haday noqoto lugu dhaqa haday noqoto madax la hagaajiyo haday noqoto wax maanta aa dhihi karo waxaas ma qabto ma jirto ayuu buku-yeel wixii shaqo laga qabto oo dhan waa qabtaa walaahi way jiraan gabdho badanaa jiro oo ku dhiirigelino ilaa hajeertana waa ku dhiirigeliyaa waayo gabar waliba gurina iska fadhiso wax muhiimad eh malaha gabar waliba waxay tahay muhiimadu inay guryaha kasoo baxaan ay xirfad barataan hajeertaana way jiraan gabdho badan aa ku dhiirigelino oo guryaha cilaamada ku saaro oona ku shaqaysto way jiraan waana jeclaan lahaa ilaa weli inaan kusii dhiirigeliyo si ay maanta heer u gaaraan